بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu زkrya yaحyى بن شhrف النwwي raximh اllه taعalى fasl fي صfaة الsجud sujuudu tilaawada qaabkeeda ama sifadeeda ayuu u fasal yahay waxaan soo haynay oo aan ka soo hadlaynay kitaabkii adtibyaan fii aadaabi xamalati alqur-aan sujuudu tilaawada axkaamteeda ayaan ku dhex jirnay waxa uu yidhi musanifku iclam ogow ana asaajida liltilaawati tilaawada iyo akrinta darteed midka u sujuudayo lahu xaalaani laba xaaladood ayuu leeyahay axaduhumaa midkood an yakuuna khaarija asalaati salaada inuu ka baxsan yahay oo uunan salaad ku jirin oo uu qur-aan iska akhrisanayo wathaanii midda labaad an yakuuna fiiha waa inuu salaad ku dhex jiro ama waa inuu salaad ku jiro ama waa inuunan ku jirin ama alwalu midda hore oo marka uunan salaad ku jirin fa idaa araada sujuuda haddii uu sujuud doono nawaa sujuuda tilaawati sujuudu tilaawada ayuu niyeysanayaa lan waa cibaado inama alacmaalu binniyaat xadiidka sidaas u ahaa wa kabara waa takbiirsanayaa lilxraami ixraam xarmasho ayuu u takbiirsanayaa oo allaahu akbar ayuu dhahayaa wa rafaca yadayhi labadiisa gacmoodna kor ayuu u qaadayaa xadwa mankibeyhi labadiisa garbood qaabilkooda ku-aadankooda kamaa yafcalu sida uu yeelayo fii takbiirati alixraami takbiiratulixraamka sida uu yeelayo ayb sida uu takbiiratulixraamka yeelayo oo kale markuu salaada gelayo lisalaati oo u takbiirsanayo huma yukabiru takbiiratan ukhraa haddana allahu akbar labaad ayuu la imaanayaa ou takbiirsanayaa lilhuwiyi ila sujuudi takbiirtaa labaadna waxaa iska leh hoobashada uu sujuudda usii hoobanayo marka allaahu akbar allaahu akbar ayb walaa yarfacu fiiha alyada midaas dambe takbiirta dambe gacanta kor u qaadi maayo wa haadihi atakbiiratu athaaniyatu midaan labaadna mustaxabbatun waa sunno laysat bishardin shardi ma aha ka takbiirati sajdati asalaati sujuudda salaada allahu akbarteeda oo kale wa allaahu akbar marka aada leedahay takbiirtaas takbiiratlintiqaalka waa iska sunno wa ama takbiiratu luulaa midda hore takbiiratu lixraami waaye fa fiiha halaathatu awjuhin liasxaabina midda hore allahu akbarta hore saddex wej ayaa shaaficiyada ay ka qabaan adharuhaa midka ugu xooga badan wa huwa qowlu lakhariina minhum waa qowlka ay u badan yihiine annahaa ruknun waa rukni laa yasixu sujuudu ma ansaxayo ilaa bihaa in lala imaado maahane wathaanii wejka labaad annahaa mustaxabbatun takbiirtaas xataa waa sunno walow turikat haddii laga tago saxa sujuudu sujuudi waa ansaxday wa haadaa qowlu shaykhi abi muxamedin iljuwayniy sida uu qabow wthaalisu kan saddexaadna laysat mustaxabatan sunno maba ahanba wallahu tacaala aclamu marka muhiimku waxay tahay hal takbiir hadduu la yimaado niyana uu la yimaado iyadaas waa ku filan tahay haddii uu niyeysto allahu akbar uu yiraahdo takbiirtaas ku filan ayb ayb oo iyadaa markaas ixraam iyo noqonayso sujuudu tilaawada marka xaalad waa taas waa marka uunan salaada ku jirin masaa-ishan marka ku saabsan sujuudu tilaawada takbiirteeda alxaafid ibnulmundir awsadka waxa uu yidhi ikhtalafa ahlu lcilmi fii man qara'a sajdata min sujuudi lqur'aan ahlucilmigu waxay isku khilaafeen buu yidhi qofkii akhriya sujuud aayad ay ku jirto sujuudda qur-aankana ah faqaalat daa'ifatun qolo waxay tidhi yukabiru allahu akbar ayuu dhahayaa idaa sajada marka uu sujuudayo allahu akbar ayuu dhahayaa kada qaala bnu siriin wa abuu qilaabah waannakhaciyu waalxasanu wa muslim ibnu yasaar wa abuu cabdiraxmaan assulamiy wa bihi qaala ashaaficiyu wa axmedu wa isxaaqu wa asxaabu ra'yi a-imadaasoo dhan intaasoo taabiciin iyo a-imadaas fuqahada ah waxay ku tageen in takbiir ay leedahay sujuudu tilaawada wa kaana annakhaciyu waalxasanu albasriyu wa abuu cabdiraxmaan assulamiy wa axmed wa isxaaq wa asxaabu ra'yi yaquuluuna waxay kusii dari jireen yarfacu ra'sahu min asajdati wa yukabiru marka uu madaxiisa kor usoo qaadayana allahu akbar ayuu soo dhahayaa intaasay ku dareen wa qaala maalikun imaamu maalik ka qowlihim sidaasoo kale uu yidhi idaa kaana alqaari'u fii salaatin imaam maalik isagoo kala qaada haddii uu salaad ku jiro allahu akbarna waa dhahayaa allahu akbarna waa soo dhahayaa marka uu salaad ku jiro haddii uunan laakiin salaad ku jirin warkiisu waa iskhilaafay ayb wa kaana yudacifu اtakbiira qabla الsujuudi wa bacda الsujuudi ida kaana fii gayri salaatin haddii uu salaad la-aan yahay oo qur-aan uun iska akhrisanayo salaad uunan ku jirin waxba takbiir uma baahna midda ka horeyso sujuudda iyo mid ka dambeyso midna lama imaanayo sidaasoo kale ayuu dhihi jiray ayb ibnu cabdilbar oo aimadaas maalikiyada kamid a istidkaarka waxa uu yidhi imaamu maalik jumhuurka ayuu waafaqay salaad marka lagu jiro xagga takbiirta haddii aan salaad lagu jirinna laba qowl oo kale inuu leeyahay oo xoogaa isyar khilaafay waxaad moodaa marka salaada iyada khilaafkeedu inuu ama yaryahay ama uunanba jirin marka salaada lagu jiro allahu akbar waa la dhahayaa marka laga soo kacayna allahu akbar waa la dhahayaa xadiid caamana waaba u daliil oo nabigu sala allahu alayh waali wasalam kaana yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin nebigu waa takbiirsan jiray mar kasta oo uu hoos aadayo iyo marku kor soo aadayaba salaada dhexdeeda mar haddaad salaadii ku jirto sujuudu tilaawo aad samaynaysa hoosa aadaysaa haddana kor baad soo aadaysaa taasi iyada marka takbiir way leedahay dad ka murmaa jiro oo yacni war ka keenkeeno laakiin oo dhahaya iyaga wax daliila male iyo daliilkeedii aaway iyo annaga diinka a-imadaas salafkan uga dayanayna taabiciintii iyo saxaabadii iyo wixii ayagu ay nusuusta ka fahmeen oo ay noosoo na soo gaarsiiyeen waa inaan ku dhaqanno innaga wax iskama bilaabanayno ayb midda laakiin khaarija salaad salaad hadduunan ku jirin imaamu maalik baa isaga waxuu qabaa takbiir la-aan inta kalena waxay qabaan in la takbiirsado waa la gartaan u maleyna ayb weliba ibnu siriin iyo abuu qilaaba iyagu waxay dhaheen ida qara'a arajulu sajdata fii gayri salaati salaad keyrkeed haddii qofka uu sujuud akhriyo qaala allahu akbar ayuu dhahayaa wakada qaala shacbiyu caamir bnu sharaaxiil ashacbi taabicigaasna isaguna sidaasoo kale ayuu yidhi ayb intaas takbiirta aan uga baxno huma in kaana aladii yuriidu sujuuda qaa'iman weli xaaladii horan ku jirnayo khaarija salaad isagoo taagnaanshow qur-aanka ku akhrisanayay huma in kaana aladii kii haddii uu yahay yuriidu sujuuda sujuuda rabo qaa'iman mid taagan kabara lilixraami allahu akbar ayuu dhahayaa ixraamka fii xaali qiyaamihi isagoo taagan huma kabara lisujuudi sujuudi ayuu u kibaaranayaa fi inxitaatihi ila sujuudi usoo hoobashadiisa oo usoo hoobanayo sujuudda wa in kaana jaalisan haddii uu yahay mid fadhiyo haddii awal uu fadhiyey faqad qaala jamaacaatun min asxaabina waxay yidhaahdeen jamaacada asxaabteenna ka mid a yustaxabu lahu an yaquuma waxaa loo sunneeyaa inuu istaago fayukabira lilixraami qaa'iman allahu akbar isagoo taagan uu yidhaahdo huma yahwii ila sujuudi sujuud ayuu dabadeed usoo hoobanayaa kamaa idaa kaana fi libtidaa'i qaa'iman sida uu ahaa markii hore bilaabashadii hore mid taagan isagoo ahoo kale ayuu noqonayaa tuu kaco hadduu fadhi ku akrinayo waa kacayaa allahu akbar buu dhahayaa markaa sujuudi buu aadayaa qaar ayaa sidaas dhahayo aimada shaaficiyada ka mid a wa daliilu haadaa kan daliilkiisuna alqiyaasu cala alixraami wasujuudi fi salaa waxaa looga qiyaasanayaa salaada maadaama sujuudu qeyb salaada ka midaba ay tahay salaadna ma xirmayso takbiiratulixraam la-aan janaasadaba oo aan sujuud iyo rukuuc lahayn ma xirmayso takbiiratulixraam la-aan qiyaaskuna adilada ayuu ka mid yahay afarta ah badanaa laysku raacsan yahay ayb wa miman nasa calaa haada arrinkan dadka caddeeyey waxaa ka mida wajazama bihi gooyey min aimati asxaabinana xaal ay ka mid yihiin ashaykhu abu muxamedin aljuwayniyu imaamu lxarmeyn aabihiis waalqaadi xusein wa saaxibaahu iyo labadiisii saaxiib saaxibaa altatimati waltahdiib ayb walimaamu almuxaqiqu iyo imaamka muxaqiqa baa ku tegay abulqaasim alraaficiyu abulqaasim alraafici ayb cubaydullaahi bn cabdilkariim ayb sharxulkabiirka ayuu sidaas kaga tegay de raaficina waa ninka iskale kitaabkan minhaajka laga soo gaabiyey minhaajka waxaa laga soo gaabiyey muxararka almuxarar waxaa iskale alimaamu raafici ayb fiqiga aaduu caan ugu yahay raafici ayb waxakaahu imaamu lxarameyn wuxuu ka sheegay can waalidihi asheykhi abi muxamed isagaa ka sheegay huma ankarahu dabadeed waa inkirayo wa qaala waxa uu yidhi lam ara lihada aslan walaa dikran asalna uma arkin sheegitaanna uma arkin yacni wuxuu ka hadlaya in la istaago adoo fadhi ku aqrinayo inaad istaag aado istaagto allahu akbar soo dhahdood istaagga sujuudda kaga timaado ayb whada aladii qaalahu imaamu lxaramayni warkan imaamu lxaramayn uu yirina daahirun waay falam yahbut fiihi shayun can nabiyi sal l salam waxba nebiga kama sugnaanin arrintaa ku saabsan walaa canman yuqtadaa bihi min asalaf cid lagu daydo oo a'imadii salafka ka midana kama sugnaanin buu leeyahay ayb haddii aan daliil marka marfuuca lahaynin xataa saxaabadii iyo taabiciintii iyo lagu dayan lahaa waa in la fiiriyo ayb walaa tacarada lahu ljumhuuru min asxaabina fuqahada asxaabteenna badankoodna ma aynan u tacarudinba masaladan ma uban bixin wallahu tacaala aclam marka isagoo fadhiyo unbuu iska takbiirsana ayar ayb uma idaa sajada dabadeed haddii uu sujuudo fayanbagii waxaa habboon an yuraaciya inuu ilaaliyo aadaaba asujuudi sujuudda aadaabteeda inuu ilaaliyo fi lhay-ati qaabka iyo watasbiixi iyo tasbiixda uu akrinayaba hay-ada iyo waxa uu akrinayaba inuu aada u ilaaliyo ama alhay-atu qaabka uu u sujuudayo fayanbaqii waxaa habboon an yadaca yadayhi labadiisa gacmood inuu dhigo xadwa mankibayhi garbihiisa ku aadankooda cala al ardi dhulka korkeeda uu dhigo wayadumma asaabicahu farihiisana waa isku soo dumayaa ma kala taagaya sidaas faraham u kala taagaya wayanshurahaa ilaa jihati alqiblati wuxuuna waana fidinayaa qiblada xaggeeda u fidinayaa sidaasna ma dhahayo saas u fidina sida sujuudda caadiga oo kale wayukhrijahaa min kummihi farihiisa waa ka bixinayaa kumkiisa kumku kan waa kan markaa sidaas adoo ama sujuudaysid sidaas waa kasoo bixinaysaa gacmahaaga dhulkaa dhigaysaa ayb haddii marka cudurdaar uunan jirin wayubaashira biha almusallaa wuxuu la baashirinayaa uu taabsiinayaa gacmihiisa meesha uu ku sujuudayo ku tukanayo wayujaafiya waa dheeraynayaa waan yujaafiya inuu dheereeyo ayaa habboon mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labadiisa dhinac inuu ka dheereeyo wayarfaca kor inuu u qaado ayaa habboon batnahu calooshiisana can fakidayhi labadiisa jilbowdo kor buu caloosha uga qaadaya inuu isku dhajiyo lama rabo calooshii iyo bowdadii inuu isku soo dhajiyo ma aha in kaana rajulan haddii uu nin yahay fa in kaanat imra'atan haddii ay tahay aw khunhan khunhaha waa ninka naag shabaho soomaaliya mxuntha yacni waa nimow naag oo kale ama labeeb taas sax iyagu wuxuu leeyahay lam tujaafi naag hadday tahay ma kala fogeynayso lianna asal waxay ku tahay tasatur inay is asturto wayarfacu asaajidu qofka sujuudayo kor ayuu u qaadayaa asaafilahu xubnihiisa hoose calaa ra'sihi madaxiisuu kor uga qaadayaa lianna sujuuduba macnaheedu saasu ah jirkaaga madaxa ugu koreeya lugahaagii iyo gadaashaadiina way hooseeyaan marka aada sujuudaysid madaxii waa inuu hoos maro dhinacii kale hoosena ay kor soo maraan haddii kale sujuuddii qofkii lama imaanin dayb waa iska macruuf oo qaabka yacni sujuudda nebiga sidaas ay ahayd sala allahu caleyh waalihi wasalam haddii marka qofka mathalan meel kale koreysoo kale uu ku sujuudo meel dalcad a madaxa uu saarto markaas xubnihiisii kore iyo kuwii hoose ama waa sinmayaan ama kuwii koreaba iska koreynayo weli sujuuddaas ma ansaxaysa marka ayb wayumakkinu waa makaninayaa si fiican buu u dhigayaa jabhatahu foolkiisa iyo wa anfahu sankiisa min almusallaa meesha uu ku tukanayo foolka iyo sanka dhulkau dhigayaa iyaguna wayadma-inu waa ku xasilayaa fii sujuudihi sujuudiisa intaa markuu sameeyo xoogaa yarna ha xasilo oo dumaniinaha la yimaado waa sujuudi aad taqaanay wa amata marka dadka badanaa meeshaas xoogaa in la baraarujiyo waxaa u baahan kitaab yarow haystaa waxaan ku aragnay dadka kitaabku akhrisana sujuuduu rabaa inuu sujuudo isagoo gacanta kitaabkii ku haayo oo gacantiina sidaas u gadiyey midaan midaanna ay dhulka taal ayuu sujuudayaa waana u badan yihiin dadku sax ma ahan saas ama kitaabka meel kore ha saarto ama kitaabkii intuu halkaas gashto caadi ha u sujuudo markaas sujuud sax ah ha la imaado laakiin sujuud kala qalloocdo iyo hal gacan lagu sujuudo iyo gacantii kale meesheedan daahirka dhulka iska taalla iyo ama iyadoo sidaas u qalloocda iyo waa in laga dhaafaa sidaas wa ama atasbiixu fi sujuudi hay-adii waa kaas wuu kuusoo tilmaamay tasbiixda sujuudda lagu dhex akrinaya maxay noqone faqaala asxaabunaa asxaabteennu waxay yidhaahdeen yusabixu bimaa yusabixu bihi fii sujuudi salaa salaada sujuudeeda waxa uu ugu tasbiixsado ayuu ku tasbiixsanayaa fayaquulu halaatha maraatin saddex jeer ayuu wuxuu dhahayaa subxaana rabbiya alaclaa uma yaquulu dabadeed wuxuu dhahayaa allaahuma laka sajadtu ilaahu adaan kuu sujuuday wabika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan isu kaa dhiibay oon kuu hogaansamay sajada wajhii wejigayga waa sujuuday liladii khalaqahu allihii abuuray ayuu u sujuuday wa sawarahu muuqaalka siiyey qaab u yeelay lanna dadka iyagoo hal nin walbaa laba indho hal san af ilko faruuriyo madax dhego isagoo leh ayuu haddana suurad kaloo gaara leeyahay ka kale ka duwan iskuma eka dadkiina allihii markaa suuradaasna wejigayga u yeelay ayuu wejigaygu u sujuuday wa shaqa samcahu maqalkiisana jeexay wa basarahu aragga wax ku arkaayana u jeexay bixowlihi xeeladiisa iyo wa quwatihi awoodiisa ugu yaalay sidaa tabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin allah sareeyo ama ixsaankiisu batay inta wax suuraysa midka ugu wanaag badan sidaasuu dhahayaa wayaquulu hadda sidaa marka muslim iyo tirmidi iyo ayaa wariyeen wayaquulu waana sida salaadana lagu dhaho wayaquulu wuxuu dhahayaa subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waaruux ayuu dhahayaa waa mid rabbi waa mid la nasaho oo ceeb iyo xumaan laga hufo waa mid ka dahiran nuqsaan iyo ceeb rabu lmalaaikati waaruux malaaigta iyo jibriil rabbigoodawa fa haadaa kulluhu kan dhammaantiis mimaa yaquuluhu waa waxa uu ku dhahayo ka mid yahay fii sujuudi salaati salaada sujuudeeda qaaluu asxaabtii waxay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyada wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yiraahdo allaahuma aktub lii bihaa cindaka ajraa ilaahow ii qor sujuudan sababteeda agtaada ajar wajcalhaa lii cindaka dukhraa ilaahu waxaad ka yeeshaa aad igaga yeeshaa sujuudani agtaada dukhran kayd wadac cannii ilaahu iga deji bihaa sujuudan sababkeeda wisran dembi igaga deji waqbalhaa minii ilaahu iga aqbal kamaa qabiltahaa min cabdika daawuuda sala allahu calayhi wasalam sida aada uga aqbashay addoonkaagii daawuud laakiin ilaahay uu leeyahay markaa wakhara raakican wa anaab fakafarnaa lahu marka alla waa ka aqbalay waana u dembi dhaafay whada ducaau ducadani khisiisun bihadihi sajdati waxay u gaar tahay sajdatu tilaawada salaad iyada laguma aqriya midan fayanbagii waxaa haboon an yuxaafada calayhi inuu ilaaliyo midani ayb ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo tirmidi iyo ayaa wariyeen iyadana ayb wadakara alustaadu ismaaciilu dariir fi kitaabihi tafsiir ana ikhtiyaara ashaaficiyi raximahu llah imaamu shaafici sida uu doortay fii ducaai sujuudi tilaawatina uu ku doortay sujuudu tilaawada ducadeeda dhexdeeda an yaquula inuu yiraahdo waaye subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula waa midii alla uu suuratu isra uga waramay ibn abi shayba wariyey fi lmusanaf can qataada qataaduu marka ka wariyey ayb sidaan inuu yiri isaguna ayb marka qur-aankay ku jirtaa sidaan dadka ahlu kheyrka ahlu cilmiga inay markay u dhacaan ay gargar u dhacaan ama ay sujuud u daataan ay u dhacaan marka aayadaha lagu akriyo sidaanay dhahayaan ayb yaquuluuna subxaana rabbina in kana wacdu rabbina lamafcuula marka subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuulan sidaas meeshaasaa daliilkeedu uu yahay ibnu abi shaybana qataada taabicigaasuu ka wariyey wa hada naqlu naqligaani can ishaaficiyi laga soo guuriyey gariibun jiddan waa gariib wa huwa xasanun laakiin waa xasan fa ina daahira alqur'aani qur'aanka daahirkiisu yaqtadii wuxuu keenayaa madxa man qaalahu fi sujuud qofkii sidan sujuudda ku yiraahdo inuu ammaantiisa fayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yajmaca bayna hadihi aladkaari inuu jamciyo kullihaa dhammaanteed wayadcuwa macahaa uuna ducaysto ducooyinkan adkaartan markuu akhriyana inuu la ducaysto bimaa yuriidu waxa uu rabo uu ku ducaysto min umuuri alaakhirati waddunyaa oo umuur aakhira iyo addunya leanna rabbi markaad ugu dhowdahay waay kolka aada sujuudsan tahay markaa ducana ha ku daro intaan intuu la yimaado wixii alla uu ka tuugayana markaas ha ka tuugo wa in iqtasara haddii uu gaabsanayo calaa bacdihaa qaarkeed uu ku gaabsanayo xasala aslu tasbiixi yacnii tasbiixda asalkeeda unbay ku xasilaysaa subxaana allah haddaad tiraahdid tasbiix un haddaad la timaado waa xasilay dikrigii la rabay walow lam yusabix bishayin aslan hadduunanba tasbiix dhanba akhrininba uunan la imaaninna xasala sujuudu sujuuddii waa xasishay ka sujuudi salaatii oo kale salaadda markaad ku jirta haddaad sujuuddii la timaado shuruudii laga rabay shibna aad tiraahdo subxaana rabbi alaclaa dhihin salaadaada sax waaye leanna tasbiixdu hay-atu salaaday ka mid tahay ee arkaanta ka mid ma aha halkaana sidii oo kale waay buu ku leeyahay ayb naqliga shaafici oo gariibun jiddan uu leeyahay yacni in shaafici laga soo guuriyey ayaa ayaan ayaan la haynin wayn saas ka wadaan meeshaas hore uma idaa faraqa haddii uu dhammeeyo min atasbiiqi iyo waadducaa'i haddii uu dhammeeyo rafaca ra-sahu madaxiisuu kor usoo qaadayaa mukabiran isagoo allahu akbar dhahayo takbiirtana waa ka soo hadalnay salafku say u kala qabeen hadday salaad dhexdeed tahay ama khilaaf ma jiro ama kutubulkhilaaf kuwan ibn abi sheyba iyo cabdurasaaq musanafkiisa iyo awsadka ibnulmundir iyo midna ma aynan sheegin maynan sheegin yacni takbiir salaad haddii uu ku jiro qaarigu wax takbiir a la imaan maayo oo wax ka nahiyey ama ka reebay ma aynan sheegin cabdurasaaq musanafkiisa musanafka ibn abi sheyba awsadka ibnulmundir athar haddii meelahaas laga waayo waxaad moodaa ama mashhuur ma aha ama maba jiraba leanna aathaarta ayaga aada u daneeyo soo saarana ayb marka salaada xadiidka caamkaa marka lagu daro kaana yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin labadii takbiirba waa lala imaana marka ayb haddii khaarija salaad uu yahayna imaamu maalik baa xoogaa warkiisu xoogaa yar is iskhilaafayoo riwaayaadkiisu kala duwan yihiin ama dacfi ku sheegay inta kalena aimadii salafku waxay u badnaayeen takbiirta in lala imaado midda dambena weliba lala imaado zamankan marka cilmiga aada buu u dariiqa cilmiga lagu qaata aada u xumaaday waqtigan qofkiina sunnadii iyo bidcadii aada uma kala yaqaano isagoo sunno iyo bidco shanigood waa weyn yahay waxay ahayd markuu waxbarto ama usuulkii wax ka daraaseeyo ama fiqigii usuululfiqigii xadiidkii markaas buu garan karaa wixii sunnaha iyo wixii bidco ah zamankan laakiin dadkii waxaa lagu ibtileeyey nin hadda uun cilmigii bilaabay oo aan waxba kala gara karin haddaad musxafka u dhiibto akhri tiraahdid akhriskiiba dhib ku yahay ayaa wuxuu leeyahay dadkan allahu akbar allahu akbar dhahayo waa bidco ku leeyahy waxaan ay sameynayna haddii la weydiiyo maxaa tahay la yihaahdana aniga salafiyaan ahayuu ku leeyahay nacam intana hadda annaga maxaan ka akrinaynay a-imadii salafka badankood takbiirtay qabaan marka ninkaasi waxa uu sheeganayo iyo waxa uu ku jawaabayo waa kaafii kala dheeri waay waxaasna jaahilnimadaa keenaysa jahliga yaa keenayo ayb marka adiga waxa aada sheeganayso inaad taqaanaa fiican haddii aadan aqoonin sida shimbirtan warka ku celceliso baqbaqaa la yihaaho kalead iska ahaanaysaa wixii qof yiraahdo unbaad iska xambaaraysaa wixiina ma ogid inay saxan yihiin iyo in kale a-imatu salaf marka qowlkoodu wuxuu u badnaa sujuudu tilaawada takbiir marka la aadayo marka laga soo kor noqonayna takbiir labada xaalaba weliba xaalad kamida marka salaad lagu jiro khilaaf maba anan arkinba annaka ma jira ma dhahayno laakiin ma ogin mama arkin saddexdaas kitaab oo aimadaas ay qoreen oo aathaarta ay ka qoreenna ma aynan qorin ayb ibnulmundirna midda dambe xataa imaam maalik bisow ka sheegay ayb marka dadka adiga si waa kula fiicnaa kartaa laakiin waxaa la diidayaa inaad tiraahdid bidco iyo sunno inaad ka kala dhigto ra'yigaagiina inaad sunno ka dhigto heyrkaa ra'yigiisana aada bidco ka dhigto taas adiga xaq uma lihi sunnada iyo bidcadu waxay u baahan tahay xugun weyn waaye wax cad unbaa dadka la dhihi karaa waxaan waa bidco ama waxaan waa sunna shay cad ayb marka ha ka bilaabin meeshaas cilmiga ayb wuxuu leeyahay marka rafaca ra-sahu madaxiisao kor u qaadaya mukabiran isagoo allahu akbar dhahayo wahal yaftaqiru ila asalaam masale kale waa degelaa marka inuu salaamo noqsado ma u baahan yahay mase uma baahna fiihi qowlaani mansuusaani lishaaficiyi mashhuuraani laba qowl oo nas ahaan shaafici looga sheegay oo mashhuur ah ayaa ku sugan meeshan asaxuhumaa labadaas qowl kan ugu asaxnimo badan cinda jamaahiiri asxaabihi shaaficiyada badankood agtooda annahu yaftaqiru waa u baahanaya salaamo noqsi liiftiqaarihi ila alixraam markii hore u xirtay takbiirat lixraam ou la yimid maxaa furaya ixraamkaas tasliim wayasiiru wuxuu ahaanayaa ka salaati ljanaasati oo kale wayu-ayidu hada arrinkanna waxaa sii xoojinayo maa rawaahu bnu abi daawuuda biisnaadihi asaxiix can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa idaa qara'a haddii uu akhriyay assajdata sujuuda sajada waa sujuudayay huma sallama ibnu mascuud waa salaamo noqsanaya salaamta iyadana khuraafo ma aha marka sanad saxiixa marka ibnu mascuud uu uga keenay marka ibnu mascuud annaga sunnada saa naga badiyo waa faqiih saxaabi jaliila haddii in laysku khilaafay waa jirtaayo waaba sheegay haddii adiga aada istiraado waxba salaamo noqsanin saas ku qanacdo waa way yeeli kartaa aimaad uga dayane qofkii salaanta samaynayana adiga xaq uma lihid inaad inkirto leanna shayga la inkirayo inkaarulmunkar shayga munkarkee la inkiraayo waxaa la rabaa munkarnimadiisu inay waadix tahay oy caddahay wax munkarnimadiisu aynan caddayn inkirideedu waa dhibaato badan tahay imaamu shaaficina saas oo kale ayaa laga sheegay ayb wathani qowlka labaad laa yaftaqiru salaan uma baahna buwaydi ayaa shaafici kasoo naqliyey ardaygiisaas ardayga shaafici buwaydi ayaa shaafici kasoo raray macnahaas salaan uma baahno ka sujuudi tilaawati fi salaati oo kale marka aada salaada ku jirto ood sujuudu tilaawo la timaado salaamo noqsi uma sameyneysid waa iska soo kacaysaa un iyaguna meeshaasay qiyaaska ka qaateen waliannahu lam yunqal can inabiyi sal l slam dalika nebigana lagama soo naqlinin inuu u salaamo noqsaday ayb alimaam cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani musanafka sanadkiisa wuxuu ku wariyey can ibni siriin wa abi qilaaba kaana idaa qara'a bisajdati hadday sujuudda akhriyaan yukabiraani waa kibaaranayeen ayb oo takbiir ayay la imaanayeen waana salaamo noqsanayeen wayusalimaani idaa faraqa haddii ay dhammeeyaan sujuuduna assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah ayay dhahayeen abulaxwas isagana waxaa laga wariyey annahu kaana yusallimu fi sajdati sajdatu tilaawada waa ka salaamo noqsanayay haddana sanad buu wuxuu kaga soo wariyey xasanulbasri oo nin mubhama uu ku jiro inuu yidhi laysa fi sujuudi tasliim sujuudu tilaawadu salaamo noqsi ma leh xasanulbasri baa taasna ku tegay wa miman kaana laa yusalimu dadka aan salaamo noqsan jirinna waxaa ka mid a cataa wa ibraahiim walxasan idan marka salafka qaarna salaan ma arkaynin qaarna in la salaamo noqsaday arkaayeen almru fiihi wuscun wusci baa ku sugan ninkii rabana waa salaamo noqsan karaa ninkii rabana waa ka tegi karaa khilaafkanna waxaa keenaya qiyaaska dadba yani marba si meel bay uga qolaba waxbay ula ekaanay markaasay uga qiyaasanayaan qiyaaskuna waa daliil jira wa fa cala alwali qowlka hore haddaan qabanno oo ah qowlka hore muxuu ahaa inuu salaamo noqsi inuu u baahan yahay haddaan qowlkaas qabanno hal yaftaqiru ila tashahudi ataxiyaad ma loo baahana marka waa salaamo noqsana markaan dhahna ataxiyaad ma u baahanayaa fiihi wajhaani laba wej baa ku sugan asxaabta shaaficiyada ay ku ijtihaadeen asaxuhumaa kan ugu asaxnimo badan laa yaftaqiru tashahud looma baahno ataxiyaad kamaa laa yaftaqiru ila alqiyaam inuu istaagaba sida uunan ugu baahnayn sida xooga badnayd ayaa tanna uunan ataxiyaad u baahanaynin wa bacdu asxaabina asxaabteenna qaarkoodna yajmacu waa jamcinayaan bayna almas'alateyni labada mas'alo wayaquulu wuxuu dhahayaa fi tashahudi iyo wasalaami halaathatu awjuhin salaamo noqsiga iyo ataxiyaadku saddex wej baa ku jiraan asaxuhaa annahu laa budda min asalaam inuu salaamo noqsado waa qasab duuna tashahud ataxiyaad maya wathaaniina laa yaxtaaju ilaa waaxidin minhumaa salaanna uma baahna tashahudna uma baahna wthaaliu laa budda minhumaa labadaba inuu isku daro saddexdaas wej ayay ka dhigeen tashahudkii iyo iyo salaamo noqsiga labada waa isku dareen saddexdan wej ayayna marka sheegeen ayb wa miman qaala min asalaf marka khilaafka aimada in la barto wax fiican waay leanna mararka qaar wuscibou keenaa marka waa cilmi meeshii lagu ijmaacsan yahay meeshii aan lagu ijmaacsanayn inaa ogaatid meeshii aan laysku khilaafin waa iska ilaalinay inaad adii khilaaf ka keento meeshii khilaaf ka jirana waa ikhtiyaar iyo waxbaa kuu furnaanaya haddii aan hadda daliil waadixa iyo kale aanay jirin wa miman qaala min asalafi dadkii yiri oo salafka ka mida yusalimu waa salaamo noqsanaya waxaa ka mid a maxamed ibnu siriin وأbو cبدالرحمن السلمي وأbو الأحوص وأbو qلاaبة وإسحاq بن راhوyة ومiمن qاla laa يسلم ma سلاaمa نqsanaya dadka yirina الxسن البصري وسcيد بن جuبير وإبراhيم النخعي ويحyى بن وhاb وأحمد وhذا kulh kan dhammaantiis في الxاal الأول xaaladii hore xaaladii hore maxay ahayd marka whuوa السجuud khاaرiج الصلاة waa haddii uunan salaad ku jirin waxaanaan kasoo hadlayno dhan waa xaaladda hore oo ah marka uunan salaad ku jirin oo uu qur-aanka akhrisanayo ayb mukhtasarkan yarka ah yacni waxa uu cilmi ku dhigay oo ama fiqhi ama yacni aathaar ama yacni wax yar ma ah lama yareysa karo marka kitaabkan ayb walxaalu thaani xaaladda labaad an yasjuda litilaawati tilaawo darteed inuu u sujuudo fi salaati isagoo salaad ku jiro falaa yukabiru lilixraami awalan horta allahu akbar oo takbiiratulixraam ah la imaan maayo lianna salaaduuba ku jiraa markaan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yukabira lisujuudi sujuudda inuu u takbiirsado marka u hoobanayo walaa yarfacu yadayhi markaas uu hoobanayana gacmaha kor u qaadi maayo lanna salaad marka lagu jiro sujuudda gacmaha kor looma qaado sida haalibkaan markaad sujuudda aadaysid samica allaahuda gacanta waa u qaadee waa dejisay sujuudaa u socotaa haddana ma qaadee gacanta maya sida badan lama qaado haalibka wa yukabiru lirafci min asujuudi marka uu sujuudda kasoo kor noqonayana allahu akbar ayuu soo dhahayaa so un iska qiraada sida u wada un shib shib un salaada lagu jiraa qiraa'adiiba wadaa shib dadkii marka gadaal ku tukanayay waa ku wareeraya ayb dadkiiba wareerinaa sunnan dabaqaayuu ku leeyahay sunnada ou dabaqaayana ma fahmaysid yani waxay tahay waxay ahayd maogtahay fii kulli khafdin wa rafcin takbiirti iyo iyo xataa haddii aadan adiga rabin takbiirta markaas dadkan gadaale oo ha kala daaddaadanayo inaad ka ilaaliso w yay ahaa lahayd ayb wayukabiru lilrafci min asujuudi hada huwa asaxiixu lmashhuuru weyaan aladii qaalahu ljumhuuru ay dhaheen waqaala abu caliyin ibnu abi hurayrata min asxaabina laa yukabiru lilsujuudi walaa lilrafci ibnu abi hurayra ibnu abi hureyra waa asxaabta wuxuu ka mid yahay shaaficiyada dambe yacni maahan abu hureyre saxaabiga ah inuu dhalay ha u malaynin wlmacruufu lwalu sida macruufkaana waa tan hore wa ama aladabu fii hay-ati sujuudi watasbiixi aadaabta oo ku saabsan hay-ada loo sujuudayo iyo tasbiixda la akrinayana facalaa maa taqadama fi sujuudi khaarija asalaati tii soo hormartay salaada khaarijkeeda marka uu ku sujuudayo wixii aan kusoo hormarina halkana yaallo ilaa anahu laakiinse isagu ida kaana saajidu imaaman saajidku hadduu imaam yahay fayanbagii waxaa haboon anlaa yutawila tasbiixa tasbiixdu inuunan dadka ku dheeraynin haddii uu imaam yahay maahan inuu ku dheereeyo dadka xoogaa yar ha ka akriyo intii waxyar ay ku xasili karto dabadeedna ha soo istaago leanna dadka qaar bay dhibaysaa xadiidkana wuxuu ahaa waqtadi biadcafihim ilaa an yaclama inuu ogaanayo maana min xaali lma'muumiina ma'muumiinta xaalkooda annahum yu'hiruuna tatwiil dheerayntu inay rabaan haddii aada tobankoo qof meel ku wada tukanaysaan oo salaadda in la dheereeyana ay rabaan dadku waa dheeraysan kartaa waa u dheerayn kartaa dhib male ayb waa markaa waa imaam oo dad maxsuur a tujinayo maa imaam masaajid suuq ku yaal iyo masaajid laami ku yaal iyo nin tujinaya maahan dad meel ayagu uun ku wada tukanayo u xiran oo ayagu ay dad kooban ay yihiin imaamu qowmin maxsuuriin ayb uma idaa rafaca min asujuudi sujuudda hadduu kasoo kor noqdo qaama waa istaagayaa walaa yajlisu ma fariisanayo lilistiraaxati jalsatlistiraaxa male bilaa khilaafin marka aada sujuuddu tilaawada kasoo kacayso inaa inta fariisato kadib kacda ma aha laanna ragco maaha iyada ragco ma aha marka aada madaxiiba dhulka kasoo qaado toos un u kac wa haadihi tani mas'alatun mas'alo weeyaan ghariibatun oo inta badan aan lameelaha lagu arkin ama aan aada loo sheeg sheegin mas'alo ghariiba uu ku leeyahay qalla man nasa calayha waxaa yar inta caddaysay mas'aladan marka qaado waayo marka masaladanu aada u faham wa miman nasa calayha dadka caddeeyana waxaa ka mid ah alqaadi xusein waalbagawiyu waalraaficiyu wa hada bikhilaafi sujuudi salaa midaanina way khilaafsan tahay sujuuda salaada fa ina alqowla asaxiixa qowlka saxiixa almansuusa ee lanasgareeyey lishaaficiyi shaaficina u sugnaaday almukhtaara ee la doortay aladii jaa-at bihi laxaadiiu axaadiidta ay ku timid alsaxiixatu fi lbukhaariyi iyo wagayrihiba istixbaabu jalsati listiraaxati marka aada salaada ku jirto ood ragcada koowaad ama midda saddexaad aa kasoo kacaysid inaad inta fariisato kadib kacdo jalsatulistiraxadu waa sunno bukhaari baa wariyey xadiidkeedu waa saxiix ayuu ku leeyahay middan laakiin oo sujuudu tilaawada sidaas ma aha ayb istixbaabu jalsati اlistiraaxati baa ku sugan caqiba sajdati اthaaniyati sujuuda labaad kadib min arakcati اluulaa rakcada hore min kuli salawaati salaadaha oo dhan wa min athaalithatina fi rubaaciyaati salaadaha afar afartan ragcaana midda saddexaad marka aada kasoo kacayso marka tan laakiin sujuudu tilaawo fadhi male iyada toos un usoo kac uma idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor usoo qaado min sajdati tilaawati sujuudu tilaawada uu kasoo qaado falaa budda waxaa qasaba min alintisaabi qaa'iman inuu istaago si qiyaam dhammaystiran horta hala yimaado kadib hadduu rukuuc rabo markaa ha sameeyo yani wuxuu diidayaa sujuuddii baad ka soo kacday meel rukuucdii adoo iska adoo maraya ag- agteeda inaad iska rukuucdo oon jilbaha iska qabsato adoon qiyaam kaga imaanin leanna rukuucda waxaa laga rabaa inuu qiyaam ka horeeyo ma fahamteen marka meeshaas rukuuc kasta waa inuu qiyaam ka horeeyo marka adoo sujuud soo haya hadaad rukuucun ku qabato waa khalad ayb markaad istaagto ood qiyaamkii ku sugnaato waalmustaxabu sida la sunneeyo idantasaba qaa'iman haddii uu toosnaado isagoo taagan an yaqra'a shay-an qiraa'atu shay-in wax inuu akhriyo ayaa la sunneeyaa wax uun inuu akhriyo xataa suurad aakhirkeeda hadday sajdadu ku timid suuratu iqra' oo kale markaad dhammayso aa sujuudday soo kacday suuratu ina anzal ku dar hadaad doonto suuratu likhlaas ku dar ayb sidaasaa wanaagsan fa in intasaba haddii uu is- is- uu tooso uma rakaca intuu aada u istaago istaaggii markuu makansado uma rakaca waxba uunan aqrinine uu rukuuco min gayri qiraa'atin qiraa'a la-aan jaaza iyadana waa bannaan tahay masaa-ishan marka masaa'il daqiiqa soo maaha marka oo qofka imaamka uu u baahan yahay munfaridka u baahan yahay ayb marka wuxuu leeyahay eh, marka aada soo kacdo qiyaamka aada la timaado inaad xoogaa yaroo qira'a ku darto waa wanaagsan tahay haddii aadan ku darin oo aad intaad markaad istaagto kadib allaahu akbar rukuucdaadana waa fiican tahay maxaa meesha ka baxsan marka adoon istaagin inaad rukuuc iska aado leanna rukuucdaadu waxay dhacaysaa qiyaam la-aan rukuucduna waa inuu qiyaam ka horeeyo ayb ayb faslun intaa marka sifat sujuud iyo uga soo hadlay faslun fi lawqaati almukhtaarati lilqiraa'ati waqtiyada qiraa'ada la doorto qur-aanka in la akhriyo waqtiyada ay fiican tahay iclam ogow ana afdala alqiraa'ati qiraa'a midda ugu fiicani maa kaana fi salaati waa wixii salaad dhexdeeda ah lagu aqriyo wamadhabu shaaficiyi iyo wageyrihina ana tatwiila alqiyaami qiyaamka in la dheereeyo fi salaati salaada dhexdeeda afdalu waa ka fadli badan yahay min tatwiili sujuudi sujuudoo la dheereeyo yacnii in qiyaamka la dheereeyo qiraa'adu la- ay dheeraato iyo in sujuudda la dheereeyo imaamu shaafici wuxuu leeyahy qiyaamka in la dheereeyo wanaagsan lanna qur-aankaas badan la akrinayo ayuu fiirina iyo xadiidkii muslim afdalu salaati duulu lqunuut salaad waxaa ugu fadli badan oo ugu fiican midda qiyaamkeedu dheeryahay wa ama alqiraa'atu qiraa'ada fii gayri salaati salaada keyrkeed lagu akhrinayo fa afdaluhaa qiraa'atu lleyl haddaadan salaad ku akrinaynin qur-aanna aad rabto inaad akhrisid habeenkii baa fadli badan qur-aanka la akhriyo wanisfu alakhiiru niska dambe min alleyli oo habeenkana afdalu min alwali niska hore waa ka fadli badan yahay waalqiraa'atu qiraa'ada bayna almaqribi iyo waalcishaa'ina maxbuubatun qiraa'ada maqribka iyo cishaha dhexdooda la akhristaana waa la jecel yahay ayb wa ama alqiraa'atu fi nnahaari qiraa'ada maalintii la akhrisanayana fa afdaluhaa bacda salaati subxi dib maalin aada akhrisanayso salaad subax kadib aa u fiican walaa karaahata wax karaaha ma ku sugna fi lqiraa'ati qiraa'ada fii waqtin min alawqaati waqti kastaoo waqtiyada ka mida in la akhriyo qiraa'adu wax karaaha kuma sugna limacnan fiihi macno ku jira dhexdeeda ayb walaa karaahata fi lqiraa'ati fii waqtin min alawqaati ka mida in la akriyo qiraa'ada wax karaaha kuma sugna limacnan fiihi wa ama maa rawaahu bnu abi daawuuda can mucaani bni rifaacata can mashaayikhihi annahum karihuu waxay kahdeen alqiraa'ata bacda alcasri casirka kadib qiraa'ada ah wa qaaluu waxayna yidhaahdeen huwa diraasatu yahuudin yahuuda waqtigaas waxeeda akhristaan waxooday akhristaan warkaas marka fagayru maqbuulin waa war la aqbalaya ma aha walaa asla lahu wax asalana ma leh hadaad casir kadib akhrisanaysa iyo waqti walba waa akhrisan kartaa yacni macno ku dhex jiro qiraa'ada oo loo diidayo darteed karaaha ay u noqonaysaa ma jirto laakiin wax aan qiraa'ada ku jirin ee soo gudboonaanaya ha qofku janaaba hadday ku dhacdoo kale musqusha hadduu galoo kale waqtiga uu ku jiro musqusha dabcan lama akrinayo qur-aan waa soo sheegnay wayukhtaaru waa la dooranayaa min al ayaami maalmahana yowmu ljumucati maalinta jumcada walithnayni walkhamiisi wa yowmu carafata yaa laga doorana wa min alacshaari qur-aanka marka loo qaybiyo acshaar toban meelood meel toban meelood meel waxay noqonaysa soddon jus waaye marka waxay noqonaysaa saddex jus alcashru lakhiiru min cafwan wamin alacshaari waqtigan ku jirnaa weliye toban tobanka maalmoodoo tobanka hore tobanka dhexe tobanka dambe marka la fiiriyo alcashru alakhiiru min ramadaan tobanka dambee ramadaan aaday u fadli badan tahay waalcashru alwalu min dilxija bisha dilxija tobankeeda hore wa min ashuhuuri bilahana ramadaanu ramadaan qiraa'ada la aqriya waa ka fadli badan tahay bilaha kale ayb faslun ida irtuja cala alqaari'i ida rtuja idaa urtija idaa urtija cala alqaari'i qaariga haddii lagu adkeeyo oo aayaddu ay ku fariisato falam yadri ou garan waayo maa bacda almowdici aladi intahaa ilayhi meeshii uu soo gaaray waxa ku xigo haddii uunan garanin fasa'ala canhu gayrahu qof kale uu su-aalo war meeshaas waa iga istaagtay maxaa ku xigo fayanbagii waxaa habboon an yata'addaba inuu ku aadaab qaato bimaa jaa can cabdillaahi bni mascuud waxa ka yimid waibraahiima annakhaciyi wa bashiiri bni abi mascuudin radia allaahu canhum annahum qaaluu waxay yidhaahdeen idaa sa'ala axadukum akhaahu can aayatin midkiin haddii walaalkii ou aayad su-aalo falyaqra' maa qablahaa waxa ka horeeya ha soo aqriyo huma yaskut ha aamuso walaa yaquulu ma dhahaayo kayfa kada wakada bwaxaas waxaas see waaye ayb fa inahu yulabisu calayhi maxaa yeelay waa ka dhehgelinaya isaga sidaas hadduu aayaddii uu su-aalo muxuu sameynayaa intii uu soo akriyay hore ha u soo akriyo dabadeed ha aamuso lacalla inuu helaa laga yaabaa ama qiraa'adii baa ka kala dheehgelayso haddii intuu gafo hal xaraf un loo sheego ama hal kelmad uu ku wareerayaa qofka qur-aankuna dadka badanaad wuxuu ugu socdaa nadmiga mararka qaar qofka qaabka uu aayadahan u wado xifdigiisu qaabkaasu la socdaa haddii meel ay ku istaagto haddii hore laga soo aqriyo waa laga yaabaa inuu helo laakiin haddii hal erey loo sheego inuu soo qabo waayaa laga yaabaa ayb faslun idaa araada haddii uu doono an yastadila biaayatin aayad inuu soo deliishado waxaad rabtaa inaad aayad soo deliishato see u akrinay falahu an yaquula wuxuu leeyahay inuu dhaho qaala allahu tacaala kada qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi sidaa ha dhaho walahu an yaquula wuxuu leeyahay inuu yidhaahdo allahu tacaalaa yaquulu kadaa alla wuxuu leeyahay sidaas walaa karaahata fi shayin min hada inuu yidhaahdo maadi ka cabiro qaala allahu tacaala ama uu yidhaahdo allahu tacaala yaquulu kada wax dhiba mala hada huwa saxiixu lmukhtaaru waa sidii la doortay aladi calayhi camalu salafi walkhalafina sidaas ayuu ahaa salafka iyo khalafka camalkoodu sidaasuu ahaa wrawى بن أbي dawuud can mطrف بn cabdاللahi bn shikiir الtaaبiciي الmashhuur qaala waxa uu yihi laa taquluu hadhihinina in اllaha tacaalى yaqulu walakin quluu in اllaha tacaalى qaala sidaa dhaha whada اladي ankarahu muطarif raximah اllah arinkan uu muطarif inkiray khilaafu ma jaءa bihi اlqur'an wالsunaةu wuxuu khilaafsan yahay sida qur-aanku ku yimid iyo sunnada wafacalathu saxaabatuna ay sameeyeen iyo waman bacdahum radia allaahu canhum faqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi qur-aanka wallaahu yaquulu lxaqa wallaahu yaquulu lxaqa marka yaquulu waa la dhihi karaa allahu yaquulu ayb wa fii saxiixi muslim can abi darin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam yqulu اllahu caza wajala man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha nabigiina waa kaas yaquulu buu cabiray kitaabkiisa majmuuca faa-iido kalou ku daraa oo hadda baabkan aan ku dhex jirno ama fasalkan usoo noqonayso faa-iidadaas waxay tahay qofku ma dhihi karaa samictu llaha yaquulu samictu llaha yaquulu waxaan maqlay alla oo dhahayo sidaas siday noqonee waa bannaantaha waa la dhihi karaa iyadana nebiga hortiisaa lagu yiri nebigana ma ka celinin camru bnu lcaas markii ghaswatu daati salaasil markii uu dadkii amiir ayuu nebiga uga dhigay salaadii ayuu tujiyey isaga oo janaabe intay ku dhacday qabow aada u badanna waa jiray waa tayamumsaday wuxuu ka cabsaday inuu dhintaba ama uu ku xanuunsado waa tayamumsaday dadkii buu tujiyey markaasay yidhahdeen adoo janaabo qaba maana tujinaysaa nebigaa loo loo sheegay markaasuu yidhi maxaa kugu xambaaray markaasu camr bn اlcaas wuxuu yihi inii samictu اllaha yaquulu walaa taqtuluu anfusakum ani waxaan maqlay alla oo dhahaya naftiina ha dilinina nebigu waa qoslay maralimaam nawowi marka majmuuca wuxuu yihi xadiidkan fawaa-id badanaa laga qaataa wa minhaa waxaa ka mida buu yidhaahdaa inay bannaan tahay in la dhihi karo samictu llaha yaquulu meeshaan marka way ku haboon tahay iyada xataa ayb kitaabka sharxulmuhadabka fawaa-id badan ayuu xadiidkaas keliya ka bixiyey alimaamu nawowi raximah llah ayb wa fii saxiixi اlbukhaariyi fi tafsiiri qowlihi tacaala waxaa ku sugan saxiix اlbukhaari kitaabu tafsiir lan tanaalu اlbira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaala abu طalxa yaa rasuula allah ina allaha tacaala yaquulu waa kaas lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun fahada kalaamu abi طalxata weeyaan bixadrati اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam isagoo nebiguna uu joogo ayb wa fi saxiixi can masruuqin raximahu اllahu tacaala qaal qultu licaa'ishata radia allahu canha waxaan ku idhi alam yaqul illaahu alla miyounan dhihin walaqad ra'aahu bilufuqi اlmubiin faqaalat awalam tasmac miyaadan maqlin ana allaha tacaala yaquulu aataas iyadana laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara awalam tasmac miyaadan maqlin ana allaha tacaala yaquulu alla inuu leeyahay wamaa kana libasharin an yukalimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaab uma qaalat fi hada alxadiidi wallahu tacaala yaquulu ayay tiri yaa ayuha الrasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik ثuma qaalat wallahu tacaalى yaquulu qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlأrdi اlغayba ila اllah marka qur-aankii axaadiidtii saxaabadii aqwaashoodii kulli waa kaas waa ku banaan tahay marka mudarif inuu qaala iyo yaquulu qaala llahu yaquulu llahu kala saaro ma xoog badna ayb wanadaa'iru hada kan waxyaabaha la midka fii kalaami salafi iyo walkhalafi akharu min an tuxsar way ka badan tahay in lasooba koobo wallahu tacaala aclam hada aakhiruhu wbillahi towfiiq sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed